dagaalkaas wuxuu keenay dhimasho iyo dhaawac waxaana aaminsanahay inuu ahaa dagaal aan marna loo meeldayn munaasab ahayn waktigaan hadda lagu jira inuu dhaca aysan ahayn dadku waa dad walaalaa dhib fara badan baa soo dhex maray muddo badan bay dagaalamayeen way garanayaan dagaalku waxa uu leeyahay wixii wadahadal iyo is-afgarad iyo isoo dhowaansho iyo odaynimo lagu dhammayn lahaa in qoriga carabisa lagu dhameeyahay arrintaasi sax maaha waxaan ku baaqayaa si deg dega in loo joojiyo colaadaas mudug kasoo hurtay oo kasoo bilaabatay waxgaradka iyo inta waxgaranaysaahi inay taliyaan inaysan dadka u talinin midaan waxba u xeerinaynin ilaahay uga baqaynin dhiigooda ilaalinaynin in dhiiga dadka islaamka iyo shacabka maalin kasta uu daadanayo iyadoon wax macnaa laga fiirinaynin arrintaasi wax socon kara maaha waktigan waxaanu filayna waktiga dadku ay wada hadli lahaayeen isu soo dhowaan lahaayeen walaalnimo muujin lahaayeen abaarta dalka ka jirta iyo dayaca jira iyo maaragtay dhibaatada jirta ilaahay loo soo noqon lahaa oo roobdoon iyo allabari iyo iscafis iyo istikfaar lagu dhamayn lahaa marna wax la aqbali kara maaha dagaal dagaalo horaa magaaladan ka dhacay waa ogtihiino qaarkood siyaasi bay ahaayeen ilaa iyo mataqaana meel fog baa laga soo abaabulay dadkaan inay isku mashquulaan oo iyagu islaayaan oo iska hor yimaadaan oo kala fogaadaan oo wax wada qabsan waayaan waa arrin maqsuuda oo dad fara badan ay ka shaqaynayaan dana siyaasadeed baa laga leeyahay waxaa la doonayaa gobolkaas oo ah gobolada ugu muhiimsan soomaaliya dhexda ku yaala soomaalida isku xira ee asal u ah ee asalna u ahaa xornimadii iyo wadajirkii soomaaliya inuusan weligii degin dadkaasi aysan isu imaanin ilaahay baa luqmaha isu suray dadka degaankaas degan waxaa maslaxaddu ku jirta adduunka iyo midda aakhiraba in dadka dhiigiisa la ilaaliyo maslaxada dalka iyo dadka in la ilaaliyo khilaafka wixii lagu dhammayn karo wadahadal in lagu dhammeeyo xarig iyo xabad xabad in aan lagu dhammaynin arrintaasi muhim weeye waxaan ka digayaa cawaaqibxumada ka imaan karta xabaddan iska socota oon joogsanaynin oo dadka noloshiisii iyo dhaqaalihiisii iyo waxbarashadiisii iyo degaankiisii intaba saamaysay waa in la qaban karaa qofka baalimka oo xabadda bilaabaya waa in la joojin karaa oo inta caqliga leh oo miyirka leh waa inay joojin doontaa haddii kale waxaa dhacaysa sida ilaahay yidhi wataquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa war ka baqa fidno intiina dulmiga samaysay ha ku koobnaanaynin dulmi haddii la sameeyo haddii dhibaato la bilaabo oo la qaban waayo dhibaatadu caan bay noqonaysaa dad kalea ka faa'iidaysanaya oreeda waa ay dhacday oo waa laga faa'iidaystay awoodo waxaa jira aan diyaar u ahayn dadkaas inay heshiiyaan meel alla meeshii ay ka faa'iidi karaan in ummaddu islayso ee isticmaalaya arrintaa waxaan qabaa in la joojiyo wadahadal lagu dhameeyo dadku waa degay dhulkoodii waa dhisteen nabad bay u baahan yihiin waa in iska kaashadaan nabadda magaalada gaalkacayo iyo gobolka waa in la iska kaashadaa waa in laga wada hadlaa cadowga ku dhex jira oo isku dirhaya waa in la iska saaraa waa in meel looga soo wada jeestaa waa in dadku si nabada oo walaalnimo ah oo ehela ay u wada hadlaan yacni wadahadalkuna waa inuu noqdaa sida xadaaradu ay tahay ilbaxnimadu ay tahay oo ah in wadahadalkaas lasoo wada fadhiisto odayaasha iyo nabadoonada iyo waxgaradku inay shaqeeyaan dadkaani waa wiil iyo walaalkii waa wiil iyo seedigii waa gabar iyo sodogeed waa gabar iyo inadeerkeed waa wiil iyo abtigiis ma dhici karto mar alla markii laba isqabataba dagaal iyo xabad dadka loo qaybiyo oo dad shacaba iyo dumar iyo caruur ay ku dhintaan oo noloshoodii ay khatar gasho oo ganacsigoodii iyo degaankooda uu khatar galo arrintaasi wax la qaadan kara maaha maantay oo lagu jiro lix iyo labaatan sana ka bacdi soomaaliya xabadii gaalkacaya kow iyo sagaashankii ka bilaabatay ilaa maanta inay socoto oo dad ku dhimanayaan maalin kasta arrintaasi walaalayaal macquul maaha wax caqligu keeni kara maaha waxa maslaxadda dalka iyo degaankay ku jira maaha soomaaliya inay nabad u socoto oo wada hadasho oo walaalnimadeedii mustaqbalkeedii jiritaankeedii ay ka taliso ayaa loo baahan yahay haddii kale wallahi inagu dadka waa waayaynaa waa layna ka qaadayaa min xeeb ilaa berri gacanteena wallahi muusan ku jiraynin caqligu ha shaqeeyo waxgaradku ha shaqeeyeen culimadu ha shaqeeyeen gabdhuhu ha shaqeeyeen dalka nabad ha lagu soo babaalo inta noo gacan haadinaysa oo doonaysa mudug in laysku mashquulo oo dadka reer mudug inay islaayaan inta ayaan laga ogolaan maslaxadda gobolka ay ka leeyihiin iyo kala fogaanshaha dadkan ay kala fogeynayaan anugu wax badan baan ogahay waxaan ku talinayaa in degaankaas gobolka mudug nabad lagu soo dabaalo dadka walaalahaana waxa la wax islaafoo jira ay wadahadal